tan iyo markii wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada xukuumadda federaalk soomaaliya bilowday wacyigelinta isticmaalka bacaha halka mar oo saameyn ku yeelatay caafimaadka bulshada iyo deegaanka ayaa waxaa arrinkaasi soo dhaweeyey shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho ee caasimada dalka qaar ka mid ah shacabka muqdisho oo la hadlay warbaahinta ayaa u mahadceliyey wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada xukuumadda federaalk soomaaliya aad iyo aad usoo dhaweynaa mashruucan badbaada deegaankaada ah oo ah oo yahay micnihiisu in laga guuro baciihi one time uska ahaa loona guuray wax natural sida dambiisha iyo bacdan a ujeediin oo ka samaysan qobka mooskoo kale laga sameeyo taasoo macno weyn ugu fadhiisa bulshada kana fiican bacii hore lana isticmaali karo waqti dheer haddii la isticmaalana waqti kale la dhaqi karo
bacda bay'adda deegaanka oo backafiifta lagu bedelay bacdanan maasha allaahu dhibaato ayay xoolaha ku tahay waxay ku tahay jidadka iyo meelaha biyomareenka iyo waxa dhan ay dhibaato ku tahay backafiifta marka waa in lagu bedelaa middan insha allaahu dadkuna waa inay u qaataan waa laydi siinayaa bilaash waaye bacdan ha la qaato ha lagu bedelo bacda kale deegaanka iyo dadka iyo xoolahana ha loo daneeyo wasaaradda deegaanka iyadana waa ku mahadsan tahay oo backafiifta joojiso bacdan ku bedeshay iyadana waa mahadsan tahay dadaal dheeraadoo saa'idana waa laga rabaa waxaan ku faraxsanaha maanta inay deegaanka inoo keeneen yani bacahan kotonka ah haddana aad u wanaagsan bacaha kalean ku aragnay yani dhibaatooyin fara badan haddana ku saabsan xoolihii wadooyinkii tubooyinkii bilicda waddanka intaba ku dheelayaan marka waxaan u bishaalaynayaa inay wada qaataan bacahan katonka aadka ugu fiican marka dhallinyaradeena haddana ma ganacsataheena waxaan ugu baaqayaa inayba intaba ka figjanaadaan haddana ogaadaan inay bacdan aad iyo aad waxtar ugu tahay waddanka isticmaalka bacaha halka mar ayaa saameyn ku yeelatay caafimaadka xoolaha dadka iyo weliba deegaanka